kow iyo labaatanka mey sanad walba waxaa dunida caalamka laga xusaa maalinta caalamiga ah ee kala duwanaanta dhaqanka ee wadahadalka iyo horumarinta saameynta cudurka covid sagaal iyo toban qaybta dhaqanka dhacdooyinka dhaqanka waa la joojiyey hay-adihii dhaqanka waa la xiray dhaqankii bulshada ayaa la joojiyey meelihii yunesko ee hidaha adduunka ayaa qarka u fulay in ay xirmaan waxaase sidoo kale saameyn la taaban karo uu ku yeeshay farshaxanleyda aan awoodin in ay noloshooda maareeyaan shaqo la-aan maadaama uu hoos u dhacay dalxiiska dhaqanka oo si weyn u saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban qaybta dhaqanka waxaa laga dareemay adduunka oo dhan saameynta cudurka taas oo ah mid bulsho dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxayna saameynaysaa xuquuqda asaasiga ah ee helitaanka dhaqanka xuquuqda bulshada ee farshaxanleyda iyo xirfadleyda hal abuurka leh iyo ilaalinta kala duwanaanshiyaha muujinta dhaqanka dhibaatadaas oo ifbaxaysa waxay qadar gelinaysaa sinan la-aanta iyo in bulshada u nuglaato arrintan intaa waxaa dheer warshadaha laabuurka iyo dhaqanka c c i waxay ku darsadaan laba kun laba boqol iyo konton bilyan dhaqaalaha adduunka saddex boqolkiiba g d b waxay ka kooban yihiin sagaal iyo labaatan dhibic shan bilyan shaqooyinka adduunka oo dhan hoos u dhaca dhaqaale ee wax kaqabashada waaxda dhaqanka iyo dhammaan adeegyada gaabayaasha gaar ahaan waaxda dalxiiska sidoo kale waxay noqon karaan arin waxay noqon karaan arrin aan laga kabsan karin daahir xuseen diinle oo ka mid ah abwaanada ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay maalintan caalamiga ah
horta walaalkeeyow munaasabaduhu way fara badan yihiin munaasabadda ugu weyn mataqaanaayey maalmaha dhaqanka ama abwaanada xiisaha goonidaa u lehi waa maalmaha ay ku astaysan tahay macnaha in hal abuurka iyo dadka waxaa la abuuray intaba lagu munaasabadeeyo taa markan ka soo gudba sida aad ogsoon tahay golaha abwaanada soomaaliyeed waxay leeyihiin sidoo kaleeto maalin gooni ah oo mataqaanaayey ay xusaan oo maalinta hal abuurka iyo abwaanka la yidhaahdo maalinta golaha abwaaniintana la yidhaahdo taasina way jirtaa taanina taas unbay mataqaanaayey la meel tahay waa kasii caalamisan tahay waa ka ballaaran tahay ma horta markii aan mataqaana intaan su-aashaa loo gudbin maalintaas hadda mataqaana caalamiga dhaqanka waxaa waaye udubka ugu bini aadanka waxyaalaha uu mataqaanaayey ka taabagalo horumarkiisa iyo mataqaanaayey in uu wada noolaado dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo mashaariicda gobolka shabeellaha dhexe cali ibraahim biish ayaa sheegay in saameyn lixaad le uu ku yeeshay cudurkan habdhaqanka habdhaqanka covid nteen wuxuu ku yeeshay wax badan maxaa yeelay horta anaga alxamdulilaah markeenu hore waxaan ahayna ummad islaam ah fariimaha oo covid nteenka dadka ugu digaayo oo habka sanxirashada istaabashada iyo neefsiga oo dadka inta badan ay isu dhowaanayaan ama gacmaha oo wasaqda la iska kala qaado fariimaha covid neenka iyo dhaqanka annaga hore aan u lahayn ee shareecda islaamka ay noo jidaysay mid islah u ahaa ugu dambeyn sihayaha agaasimaha wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle cabdigariin cumar macalin ayaa tilmaamay in dhaqanka uu muhiim u yahay ummadda soomaaliyeed annaga waxaynu nahay ummad muslimiin ah waxaan leenahay dhaqan mar walba ku salaysan diinta islaamka ma haysano dhaqano ka duwan dhaqanka soomaalida caanka ay ku tahay marka layihahdo dhaqanka marka layihahdo ereygaas oo saameyn badan ayuu yeelan karaa hase ahaatee annaga waxaan nahay ummad muslimiin ah dhaqankeenna waa dhaqanka islaamka waa dhaqanka suuban waxaan haysanaa sunnadii rasuulka suuban salawatullahi wasalaamu calayhi marka markii laga hadlaayo dhinaca dhaqanka ahaanne waa iska uun caadi normal wax ciriiri hadda kama jiraan ilaalinta kala duwanaanshiyaha muujinta dhaqanka ayaa ka muhiimsan sidii hore cudurka faafa covid sagaal iyo toban wuxuu daaha ka rogay oo uu weyneeyey warshadaha halabuurka isbedelada horay u jiray dabeecadaha adag ee shaqooyinkooda awgeed xirfadleyda dhaqanka ayaa si gaar ah u sameynaya tallaabooyinka xiritaanka adduunka oo dhan waxay si toos ah u samaysay dhammaan silsiladda qiimaha halabuurka ah yunesko waxay soo bandhigtay bugujeedkiisu tahay in ay tixraaca ku noqoto kuwa doonaya in ay ka helaan dhiirigelin ku saabsan habka ugu fiican ee horumarinta jawaabaha ku habboon xaaladaha qaranka yunesko ayaa sidoo kale soo bandhigtay dhaqan iyo covid sagaal iyo toban raadraaca iyo jawaabta raadinta toddobaadla ah si ay u bixiso aragti guud oo ku saabsan xaaladda deg dega ah ee isa soo daraysa